xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawic
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeene raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo magaalada dhuusamareeb ka daafuray shirka ansixinta siyaasadda adeega daadejinta maamulka galmudug dowladda soomaaliya oo mar kale dalka dib ugu soo celisay in ka badan boqol iyo afartan dhalinyara oo laga soo badbaadiyey xabsida dalkaasi liibiya qaar ka mid ah waxgaradka gobolka gado oo sheegay inay soo dhoweynayaan dhaqdhaqaaqa dowladda federaalk soomaaliya ka wada gobolka balse ay kasoo horjeedaan cidda ay u wakiilatay dowladda soomaaliya gobolka gado wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho ka daafuray madasha fardooyinka ganacsatada iyo gaadidleyda munaasabad lagu xuseeyey maalinta nabadda iyo horumarka gobolka mudug oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koraan warka habeene raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warka intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo khamiis soo gelayso arbacana sii baxayso waana siddeed iyo tobanka bisha labaiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan munaasabad lagu xusayey maalinta nabadda iyo horumarka gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ee warbixinta warkan gaalkacyo nooga soo diray munaasabadan oo ahayd mid lagu xusiyey maalinta nabadda iyo horumarka gobolka mudug oo ku beegan toddobiyo tobanka disembar islamarkaana ah maalintii sida rasmiga ah madaxda galmudug ee puntland ay u kala saxiixdeen heshiiska nabadda kuwada noolaashaha iyo joojinta colaalihii soo jireenka ahaa ee ka jiray gobolka muduga ayaa xalay lagu qabtay magaalada gaalkacyo munaasabadan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul madax ka socotay ururka dhisida nabadda gobolka mudug ee mudug biis puntland iyo xubno ka socday bulshada qaybahooda kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyihii hore ee gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka mudug ee puntland maxamuuda jaamac xirsi wuxuu xusayaa oo daaran yahay maalintii gaalkacyo ay ka hirgashay horumarinta nabadda gobolka mudug iyo horumarinta deegaanada wax walba oo la qabtana in la xuso qofkii wax qabtana loo mahad celiyo waa arrinta ugu fiican ee bini'aadnimadu ku jirto waxaanu ku caana maalnay ee dabaqyada aan hadda harsanayno iyo horumarka aan ku gaarno waxay maalintaas go-aankii aan gaarnay haddaan reer mudug nahay oo saxiixi uu hogaaminayay islaam bashiir iyo cabdinaasin jaacsin lix iyo labaatankii waxaan u malaynayaa novembar baan halkaan isugu nimid annagoo kala gabanayno war soo dhaqaaq iyo soo dhaqaaq ayadoo la leeyahay kadib annagoo ciidii qaadin jananka iyo agaasimihii gaashaandhiga noo yimid diseembar afar iyo tobankeedii labada maamul bay waxay dhaheen annagu milatari baan nahay dadkii difaaca loo diraya baan nahay waxaan diyaar u nahay nabadda gaalkacyo inaan ka hadalnahay odayaashii oo kala shakisan odayaashu aan is ogoleyn sugullaa laga bilaabay shirkii ugu horreeyey shirkii ku-xiga halkaana laga dhigay diseembartan maanta aan xuseyno waxay ka bilaabatay in ciidii la qaado in ciidan milatari oo isku dhafana loo dhiso ciidankaas abaalkooda waan sheeganayaa aniga caawo layma oga laakiin weligeyna ma duubin telefishonna kama duuban jananka iyo agaasimihii baa waxay yimaadeen sugulle waxay dalbeen kombyuutarkii iyo birintarkii iyo kuraastii iyo miisaskii inay xamar ka dalbaan waxaan idhaanaa bixinaya weligay ma duubin mana sheegan munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada saraakiisha ciidanka xasilinta xoogga dalka iyo marti sharaf lagu casuumay kulanka kuwa dhammaantood kasoo sheekeeyey colaadihii lasoo maray iyo horumarka nabadda xilligani laga dareemayo gobolkan muduga agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya brofesor sonkor geyre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka socday dowladda ee kaalinta ka qaatay nabadan ayaa munaasabada ka hadlay caqabado badan bay leedahay nabaddu oo shaki bay leedahay oo dad iyo dagaamo muddo dagaalamaya weliba dad dagaalyahana ah oo iswada lugooyey oo issoo wada lugooyey way ku adag tahay nabad marka laga hadlayo in dadku aaminaan markiiba gobolka mudug markii aan imaanaynay aniga jenaraal gorod way ku adkay labada daanba inay aaminaan nabadda laga hadlayo daraad maraan airboortka ka soo degay dhallinyaradii saraakiishii nin ka mid ah wuxuu igu yidhi berigii waa aamini weynay nabaddu inay sidaas ay dhab idinkaga tahay laakiin hadda maraadi u arag shaki bay leedahay waa run haddana waxay u baahan tahay dadaal badan iyo dulqaad badan in nabadda lagu helo sababahaan u soo qaadannay labada zaciim ilaahay ha u naxariisto cabdulaahi ciise iyo muure waxa weeyaan calaamad muujinaysaa rabno dadka maskaxdoo inaan ku tallaalno qofkii wax wanaagsan sameeya in saa loo xusayo oo la qiimaynayo taariikhduuna qorayso
ugu dambayn guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka horumarinka samafalka iyo mashaariicda galmudug doctor bedel liibaan maxamed ayaa sheegay
caawa meeshaan waxa ugu weyn oon joognaa wax isxasuusinno inaan maalmihii adkaa maalmihii aanu nin yar ahayo xilligaas barashan ku jiray oo maalmahaas runtii aad iyo aad aan u mahad celiya odayaasha ka shaqeeyey labadii maayar iyo tumey si gaar aan rabnaa ninkaas waa wuxuu ahaa ilaahay u raxmado qabriga allah waasiyo nabadaan qayb uu ka ahaa runtii cabdirasaaq maxamed axmed radio cadaado degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafuray shirka ansixinta siyaasadda adeeg daadejinta maamulka galmudug maxamed cabdi ayaa warbixinta warkan dhuusamareeb inooga soo diray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug madax cali daahir ciid ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ka daafuray shirka ansixinta siyaasadda adeeg daadejinta dowlad goboleedka galmudug waxaana ka qayb galay shirkan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo howlwadeennada waxaana looga hadlayay diiradana lagu saaray sidii wasaaraduhu ay u samayn lahaayeen adeeg daadejin heerkeedu sarreeyo loona gaarsiiyo guud ahaanba galmudug shirkan ayaana waxa uu qeyb ka yahay shirar looga hadlayay hanaanka adeeg daadejinta gaar ahaan ee dhanka siyaasadda guud ahaana galmudug lagu gaarsiin lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dub-heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cumar guure ayaa waxa uu ka hadlay kana warbixiyey shirkan iyo waxa uu ku saabsan yahay adeeg daadejinta oo dabcan aad la socotay afartii sane lasoo dhaafay waqti badanna runta juhdi badanna xafiiskaaga si gaara u geliyey in laga shaqeeyo adeeg daadejinta oo markii koowaad baa kusoo bilownay ayadoo beebar ah oo runtii waqti badan ayadii hirgelinteedii iyo wax in la dhaqaajiyo ee la isku dayey aragtidan dabcan waxay la soo jaan qaaday dowladdan aad idinku hogaamisaan oo runtii ku tallaabsatay inay golayaashii deegaanka ka hirgeliso dowladda galmudug markii la helay dowlad hoose oo shaqaynaysa oo golo deegaan iyo isla xisaabtan lehna waxaa meeshii ka soo dhashay in adeegyadii dowladda lagu wareejiyo iyagu ay ku shaqeeyaan si saxa oo loogu talagalay maanta marka waxaa halkan u joognaa oo agaasimayaasha guud iyo dhammaan qaybaha wasaaradaha ka socda ahi ay halkan u joogaan waxa ay tahay in siyaasaddaani dabcan oo lafteeda waqti la soo geliyey oo lala soo tashtay degmooyinkii in maantay validationkiisii aan samayno agaasimayaasha iyo tiimka wasaaradaha ka socda ahi hadday jiraan inbut ugu dambayn ah oo lagu dari karo in lagu daro kabacdina ay noqoto siyaasad runtii u gudubta ee sharciyadii loogu talagalay oo ahaa in wasiiradii iyo golayaashii baarlamaanku ay ansixiyaan kabacdina ay hirgasho madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciide ayaa sheegay in dowlad goboleedka galmudug ay dadaal ku bixinayso sidii adeeg daadejinta dowladnimada ay u gaari lahayd guud ahaanba deegaanada galmudug hanaanka adeeg daadejinta ayaa waxa uu yahay mid muhiim ay tahay in la gaarsiiyo guud ahaanba deegaanada galmudug iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib-heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ay ku howlaneed muddooyinkii lasoo dhaafay sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo kulan muhiim ah oo aan uga hadlayno adeegyadii bulshada in la daadejiyo oo la gaarsiiyo heer degmo ilaa iyo heer degaan dowladda galmudug waxa ay ku guulaysatay xaqiiqdii dowladdiskii golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedyada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka jira na waxaanu nahay dowlad goboleedka hogaaminaya dhismaha golayaasha deegaanka sidaasi la mid ah maanta waxaan rabnaa inaan kaalintaas kaalin la mida aan ka qaadanno adeeggii in la daadejiyo muhiimad gaar ah ayay u leedahay bulshada in adeegga la dajiyo mar walboo dadka loo dhoweeyo adeegga loo dhoweeyo oo caasimadda laga raro la geeyo degmada degmada laga sii raro tuulooyinka la geeyo waa mar walboo ballanqaadyadii ee xukuumaddeenna aan uu hogaamiyo axmed cabdikaariye waboor ay fulayaan wey xaqiiqdii annaguna taasaa noo muhiima dhaartii aan marnay iyo ballanqaadka aan samaynay inuu fulo tiimkii fulin lahaana waa idinka waxaan maanta idinkula dardaarmayaa horta marka hore aan idinkaga mahadcelinayaa dadaalkii dheeraa ee aad soo samayseen muddadii afarta sano iyo xoogaaga ahayd guulaha galmudug ay gaartay hoggaan keliya ma sababine inta maanta meeshaan fadhidaa sababtay xaqiiqdii dhabar adayga dulqaadka shaqada wanaagsan ee aad soo qabateen waa midda galmudug maanta ka dhigaysa maamul goboleedyada ugu fiican xaqiiqdii mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinaya shaqada qiimaha lahayd aad soo qabateen waa intaasoo aad uga sii dhowaataan waxaan rabnaa ilaahay adduunyada wasaaradaha sistamkan dowladda federaalka markii la qaatay saddex qayb ayaa ayaa dowladnimadu ay noqotay waa dowladdii federaalka dowlad goboleedka iyo dowladihii hoose dowladdii federaalka way soo wareejisay wixii la yaalay xaqiiqdii wayna soo daadejisay maxamed daaq cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furay madasha firdooyinka ganacsatada iyo gaadiidleyda cabdulqaadir shaacab ee warbixinta warkaan muqdisho inooga soo diray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqafaar cilmi xaangi ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay madasha firdooyinka ganacsatada iyo gaadiidleyda waxaana ujeeddadu tahay xoojinta wadashaqaynta haydaha dowladda iyo ganacsatada soomaaliyeed furitaanka madasha waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee dakhliga ee wasaaradda maaliyadda faysal maxamed xaashi
marka soo dhowaada aniga hadalkayga inta ugu badan waa soo dhoweyntaas iyo furfurintaas waxaan kale oon rabaa inaan ka hadlo marka furdooyinka laga soo tago dowladdu waxay wadaa dadaal guud ee dakhliga dowladdana ku kobcinayso adeega ay bulshada u qabanaysana ay ku fududaynayso haddii aan noqon noqon lahayd agaasinka dakhliga wasaaradda maaliyadda waxaan u aasaasanaa inaan xiriir fiican la sameyno ganacsatada soomaaliya inaan fududayno canshuurta ay bixinaan sida ugu fudud ay ku bixi karaan iyo inaan xaqiijino inay qasnada dowladda ay ku dhacdo sidaad la socotaan dowladda soomaaliyeed sanadkii tagay gabagabadiisii waxay ku guuleysatay dayn cafintii daynta dowladda soomaaliya markii laga cafiyey waxyaabaa ka dhashay waxaa ka dhalanaa waxay tahay dowladdu inay daa inay dakhliga gudaha ay sare u qaada si ay qarashaadkeeda u daboosho haddii ay noqon lahayd amniga cadaaladda waxbarashada iyo infrastructureka iyo wadista dowladnimada sidoo kale agaasimaha waaxda furdooyinka ee wasaaradda maaliyadda abuukar sheekh axmed mursal ayaa ka sheekeeyey muhiimadda shirkan mar walba kulamadeeda iyo xaaladaheeda aan yeelano sharafay noo tahay markii labaad inaad nagala soo qayb gashaan madashaan muhiimadeeda gaarka leh oo ku saabsan maxaa caqabadoo jiray maxaa horumaroo la sameeyey iyo maxaa la hiigsanaa mar walba waxaan u mahad celinaa ganacsatada soomaaliyeed oo duruufo badan iyo xaalado badan iyo iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo geesinimo badan nala soo muujiyey heerka maanta aan joogno iyo meesha aan hiigsanayn maanta heerka la joogo haddii aysan ganacsato ahaan lahayn haddii bulshada soomaaliyeed u ahaan lahayn haddii dowladdu istraatiijiyadeeda oo ah istraatiijiyad istraatiijiyad muuqato qeexan haddaysan ahaan lahayn heerka maanta la joogo lama gaarin isku duwaha guddiga fududeynta arrimaha ganacsiga soomaaliya saadiq maxamed axmed gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdulaahi aadan galambi iyo guuleed maxamed rashiid xogeyaha guud ee hay-adda tolidhowrka qaranka soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida loo kobcin karo dhaqaalaha
runtii marka waxaan rabnaa coordinationka hay-adaha ka dhexeeya oo annagu aan hadda garwadeyn ka nahay in saddex angalba uu ka xooganaado angalku saddexdaba marka customka wuxuu u yahay muhiim u yahay standardka number one ka ah oo saaxiibka hadda uu ka hadlayo mataqaanaa in la mideeyo standardka waddanka hay-adduna liidka qaadato customkuna fulin uu ku leeyahay mataqaanaa isheeg support xoogle ku leeyahay equally important waxaa ayadana ah trade statisticska waxaan u bogaadinaynaa runtii dadaalka ay wado dowladdu iyo wasaaradda maaliyaddu guud ahaan sida ay u doonayso ayada ganacsatadu inay isfahmaan ganacsatadu waxay mar kasta ay diyaar u ahaadeen wax kastoo horumarka waddanka saacidayaga ay u ahaadeen waxaan diyaar u nahay mar kasta fududeynta ganacsiga ha noqoto midka gudaha laga soo saarayo ama midka xuduudaha gudbayo inaan ilaalino heertayeedkooda ama halbeegyadooda standardka inuu waafaqsan yahay midka gobolka midka soomaaliya iyo midka suuqa hadda aan ku biirno oo ah east africa ugu dambeyn wasiirka ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqafaar cilmi xaangi ayaa ka sheekeeyey horumarka dowladdii ka gaartay kobcinta dhaqaalaha dalka waxaan hoosta ka xariimayaa ganacsatada u sheegayaa wasaaradda maaliyadda waxay u taagan tahay oo aan diyaar u nahay oo aan naga aragteen oo mar walba naga go-an ganacsiga caqabadaha inaan ka horleexino caqabaduhu hadday ka imaanayaan ganacsiga laftiisa hadday dadka shacabkaa ka imaanayaan dad sharci darraa hadday ka imaanayaan hay-ad dowladood oo kale oo sharci kale fulinaysa hadday ka imaanayaan intaba horta diyaar baan idiin nahay in aan caqabadaha idin la fududeyno waxaan rabnaa adinkuna marka sidii caadada ahayd waxyaabaha canshuurta fududeynteeda inaad nala fududaysaan qaadisteeda canshuurta annaga markaan qaadno meel kale ma geenayna amnigaan ku sugaynaa waddooyinkaan ku hagaajinaynaa waa un dowladnimadii inta yara markii wax soo siyaadaanba miisaaniyaddaa lagu daraya wax babliga dowladnimada anfacaya baa loogu daraya dowladda soomaaliya ayaa mar kale dalka dib ugu soo celisay in ka badan boqol iyo afartan dhallinyaro ah oo laga soo badbaadiyey xabsida dalkaasi liibiya maxamed abuukar ee warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay boqol afartan iyo toddoba tahriibyaal soomaaliyeed kuwa oo laga soo badbaadiyey xabsiyada magafaha ee dalka liibiya dadka la soo celiyey oo u badan dhallinyaro ayaa diyaaraddii siday waxa ay ka soo degtay garoonka aadan cabdulle halkaa oo ay si diiran ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya qaar ka mid ah dhallinyarada la soo celiyey oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka aadan cabdulle ayaa sheegay inay jireen tacadiyo iyo dhibaatooyin loo geystay xilligii ay ku jireen xabsiyada war qaar lafaha ka jaban qaar lugaha ka jaban qaar maskaxda oo wax ka yihiin mafahanteed maryan yaasiin ergeyga gaarka ah ee xafiiska madaxweynaha ugu qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta oo ka hadashay munaasabadda soo dhoweynta dhallinyarada la soo celiyey ayaa sheegtay inay dowladda federaalka ka dhabaynayso sidii dalka dib loogu soo celin lahaa dhallinyaro badan oo weli jooga gudaha dalka liibiya waxaana ay ugu baaqday inay la soo xiriiraan hay-adaha shaqada kuleh soo celintooda wadamada shisheeye ku dhibaataysan inay la soo xiriiraan safaaradahooda markaasna saan ugu shaqayno say dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen soomaaliyaan dhisan karnaa waddankeennaa dhisan karnaa dhallinyaradan waxaan leeyahay mar labaad soo dhowaada inta naga maqanna ilaahay waxaan ka baryayaa sida ugu dhaqsada badan inuu maxaa la dhahaa aan aan ka shaqayna saan ugu soo noqi lahayn safiirka soomaaliya u jooga dalka liibiya cabdi cali diiriye oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka sheekeeyey xaaladaha la xidhiidha muhaajiriinta la soo celiyey anigoo safiirkii soomaaliya libiya u fadhiye ah xaaladooda aad baan ula socdaa xaalad aad u liidata oo tabaalaysan ayay ku sugnaayeen ilaahay mahaddiis dadaal dheer kadib oo dowladdooda soomaaliyeed ay gashay waxay ku guulaysatay inay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed maanta oo boqol iyo afartan iyo toddoba dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo
safiirka midooda yurub ee soomaaliya karen johanson oo ka hadashay madasha ayaa sheegtay in midooda yurub uu caawinayo dadaalka soo celinta dhallinyarada iyadoo ka codsatay inay dhallinyarada dalkoodii joogaan fariin muhiim ah ah in loo sheego dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka ku nool dunida kale inay arkaan kuwa ka tegaya dalkooda hooyo mas-uuliyiinta goobta ka hadashay oo ay ka mid ahaayeen yunis xaashi oo ah u qaybsanaha waaxda yurub iyo austreeliya ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo hani kurdlibaax oo ah la taliyaha dhinaca dhallinyarada iyo cayaaraha ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo maryan axmed maxamuud oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka banaadir ayaa dhammaantood muujiyey baahida loo qabo inay dhallinyarada dalka dib ugu soo laabtaan waxaana ay ku baaqeen in gurmad loo fidiyo dhalinyaro soomaaliyeed oo cadadaas leeg in xabsiyada ay ku xanuunsanaayeen ku xirnaayeen laga soo badbaadiyo ayna u tahay sumcadda iyo suuradda qarankeennaba waana ilaahay mahadiis mar kastana dowladda iyo weliba shacabkana waxay u heelan yihiin had iyo jeerba in sidii loola tacaali lahaa dhallinyaradaas loogana qayb qaadan lahaa inaan ka midho dhalino waxaan leeyahay waddan waxaan qabnaa barwaaqo sooran ah waddankiinna iibaansada haddaannaha haweenka gobolka banaadir waa idin garab taagannahay waana idinka caawin doonnaa inaan la shaqayno qolyaha ka shaqaynaya soo naqashadiinna ugu dambayntii wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in ay wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda federaalk soomaaliya ay ka shaqaynayso sidii loogu gurman lahaa dhallinyarada la soo celiyey
waxaa lagu soo dejiyey magaalada hargeysa inta kalena xamar ayaa laga soo dejiyey waxaa ilaahay mahaddiisa maanta inay hawshaas si wanaagsan ay ku hirgashay inta kaleo dhiman oo naga maqanna in saasoo kale looga shaqayn doono ayaan rajaynayaa dowladda soomaaliyana dadaal ayay waddaa arrintaas ku saabsan dhammaan dadka maqan in dib loogu soo celiyo dalka maxamed nuur maxamed abuukar qaar ka mid a waxgaradka gobolka gado ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan dhaqdhaqaaqa dowladda federaalk soomaaliya ay ka bilowday gobolkaasi gado balse ay kasoo horjeedaan cidda ay u wakiilatay dowladda soomaaliya gobolkaasi gado warbixinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray waryahayaga cali aadan axmed waxgaradka ka soo jeeda gobolka gedo oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey sida ay dowladda federaalk u wajahayso dhaqdhaqaaqyada ay ka bilowday gobolka gedo waxa ayna aada u cambaarayeen cidda ay u wakiilatay howshaasi odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay kasoo horjeedin dowladda laakiin ay diidan yihiin waddada ay u mareyso sidoo kale waxay cambaareeyeen dhaqdhaqaaqyada uu gobolkaasi ka wado wasiirka amniga gudaha ayaga oo sheegay inuusan ahayn mid qaadi kara mas-uuliyadda howshaasi sidoo kalena waxay tilmaameen in uu kala geenayo beelaha walaalaha ee gobolka gedo
waxaan rabnaa shirkan jaraa-id oo maanta ay qabanayso beesha talxe waxay rabtaa saddex qodob inay aga hadasho qodobka koowaad waxaa weeye dowladda federaalka ah qodobka labaad maamul goboleedka axmed madoobe weeye beeshu marka koowaad waa mareexaan waa gedo gedo axmedna wax ma gashanin gedo waa gedo ilaahay ilaahay baa nabadgeliyey laakiin federaalna wax uma tarin maamul goboleedna wax uma tarin fatahaad baa ku dhacday colaad baa ku dhacday wixii bini-aadan ku dhici lahaa oo dhan baa ku dhacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo laba jeer madaxweyne noqday markii hore wuu tagay mar buu garbaharey tagay hadda suu u noqday ma tegin qowl iyo quudna kama gaarin buundooyinkii waa jaban yihiin maanta wuu u baahan yahay oo dowladdii baa u baahatay gedo inay howl ka qabsato madaxweyneoo wixii gedo aad gashatay yaa kaa horeeyo waad ka heli wixii aad gashatay haddaadan hee wax gashaninna hadday gada diyaar u tahay inaad waxgashata ood wada hadashaan diyaar baan u nahay dowladdu ma diidanin waan rabnaa shaqsiyadaadana ma diidanin laakiin waadna dayacday gobol ahaan baad noo dayacday waxba nooma kaa agyaalaan abaal ah laakiin waxaan ogolnahay inaan wada hadalloon hadda wax isla qabsana waxaa kaloon idiin sheegayaa anigu si fiican baad labada ninoo la hadlahayow ii taqaanaan farmaajo siddeed iyo toban oday baan soo kala tirsannaa wixii aan ka diidnay axmedow kaa yeeli mayno xasanow adna kaa yeeli mayno wakiil ninka aad nooga dhigtay nooma noqon kara wakiil nooma noqon kara wiilashanada uu ku dhex jiro ood faraha kula dhex jirana faraha ha ka soo noqdo fartaag weeya ninkaan la hadlahaya ha ka soo noqdo yuusan xaasaskanaga iyo ilmahanaga iyo dadkanaga noo noo dhaafin
dadkaan ka dhaad cidna wakiil noogama aha annagu cidna noogama ah cid haddana isku kaaya dilayso sidii fartaag oo kale wakiil noogama noqon karo wakiilnad nooga noqon karo ciddi gada boodaysa ha nagala hadasho gaar ahaan baareen cid boodaysa ha nagala hadasho cid isugaayo dilaysa wakiil loogama noqon karto waxaan leenahay meeshaas wax ma tarini wax taro waxay kugu raacdo kasdo waxay kugu raacdo kasdo madaxweynihii dalkaatee dadka u tag annagu haddaan reegadan nahay waxaan rabnaa dowlad baan rabnaa aan la shaqayna dowladduna inay nala shaqaysaan rabnaa dowladdu markaan annaga rabna inaan la shaqayno oo aan rabitaan iyo baahi dowladeed ayna haysa haddana inay nala shaqayso oo sidii ay ayna maaragtay dowladnimadeeda ku xoogoobi lahayd annagana shacab u adeegahay dowladda aan ahaan lahayn dowladdu horta saasaan ka rabnaa qaas ahaan dadku waxay tidhaahdaa soomaalida xaas bahel buu dhowraa annaga degmada baardheeri iyo degmada ceelwaaqa haddaan beesha talxan nahay meesha aan maxaan ku idhaahdaaye ubadkanagu uu yaallo ooy maatadanada taallo oy odayaashadiyada iyo dadkanaga iyo maguusanada ay zaalaan waa halkaas ayada waxaan rabnaa in nalaka talageliya haddaana nalaka talagelin ee nimaan lama telin naloo soo dira islama shaqaynayna asagana asagana lama shaqaynayna halkaas dagaal baa ka irmaanaan mana yeelayna waxaan rabnaa dhulka annaga aan deegaanka noo ah oo aan owliga u nahay inay dowladdu nagala tashato oo aan kala howlgalno oo aan anaguna dowladda ay ayna naga saacidda ayadan aan u shaqayno oo dowladnimada aanu ku xoojinno intaas waxaa ii dheer dadka aanna matelin oo ay dowladda noo soo diraysa waxay oga waxa- waxaan u sheegaynaa inaanan ka yeeri doonin maquunin aanna ka yeeri doonin ilaa sidii gada loo yimid waa la ogyahay dadka qof walba ama qoys walba waxbuu ahaa wixii aan ka ahayn baan ka ahaan doonaa maquunin kama yeelayna sidii dowladduna cagaha u dhigan laheyd oy ku xoog badnaan laheyd annagana shacab u adeega aan u ahaan lahayn ayadana dowladdii loo adeega ay u ahaata annagu saasaan rabnaa faragelinta ma rabno gaar ahaaneed iyo dadka gaar ahaaneed oo sida gaarka isu qorhayo oo ayagoo isaga dhighayo inay doo inay keligood geda leeyihiin kama yeelayno kamana yeeli doonno hadalkaas haddaba dowladda ha qabsata waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanaynaa sida ay maxaanku idhaahdaay annaga aan u rabno inuu isaga gobol ahaanna noo rabo degmo ahaanna noo rabo
intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhow warkii habeenay raadiyaha cadaadad ka dhegeysanaysa siddeetan iyo siddeed dhibic shan warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doona maanaan lah